aabbaha wiil soomaali ah oo warbaahintu ay tebisay inuu ku dhintay dalka syriya kadib markii uu ku biiray kooxda i s i s ama daacish ayaa sheegay weli inaan qoyskiisu haynin caddayn buuxda oo rasmi ah oo xaqiijinaysa geerida iyo nolosha wiilka wiilkan oo lagu magacaabo cabdifataax dayib axmed oo sidoo kalena loo yaqaana cabdiraxmaan maxamed ayaa ka mid ahaa dhalinyaro soomaali ah oo ka tagtay gobolka minnesora haaruun macruuf ayaa aabihii kula kulmay magaalada minneabolis waxaana ugu horreyn weydiiyey magaciisa iyo magaca wiilka kaasina waxa uu ahaa aabbaha dhalay wiil lagu magacaabo cabdifataax dayib axmed oo loo yaqaano cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ahaa dhalinyaro soomaali ah oo ka tegay gobolka minasoor ah haaruun macruuf ayaa aabihii kula kulmay magaalada minneabolis